بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم وbاarك عlى نبيinا محمد وعlى آله وصaحبه أجمعين qaala رadي الله عnه beydkan beytkii labaad ee aan qaadanay wma sucaad غadaة الbyni id raxlat إlا أغnu غadiidu طرفi makxulu fي bacضi النسq waxaa ku xiga hayfاء مqbilaة عجزاء mdbiraة laa يشhtakى qصr minha وlaa طulu nusda qaarna waa ka maqantaa bacd nusakda qaarna beytkaas waa ka maqan yahay waaya wuxuu yidhi hayfaau muqbilatan cajzaau mudbiratan laa yushtakaa qisarun minha walaa tuulu hayfaau yuu sifaynayaa weli oon daba joogaa sucaaduu sifaynayaa sucaad hiya ayadu hayfaau waa mid calool yar muqbilatan xaalay tahay mid soo jeeda markay soo jeedo wuxuu leeyahay ma calool weynay caloosheeda waa yartaho waa dhuubanta cajzaau waa mid siman weyn mudbiratan xaalay tahay mid sii jeeda markay sii jeedana simankeedu waa weyn yihiin markay soo jeedana calooshooda waa dhuuban tahay buuyihi laa yushtakaa lagama sheegta buu yidhi qisarun gaabnaan minhaa sucaad xaggeeda walaa tuulun iyo dhirir faaxisha midna logama sheegta looga sheegan maayo wuxuu sifaynayaa khilqadeedii wax ka mid ah waxyaabihii ilaahay ku abuuray wax ka mid ah waana dabcan sifaadkuu ku jeclaaday way waa ammaanaya wuxuu leeyahay sucaad sifaadkeeda waxaa ka mid ah markay soo jeedo inay caloosheedu yartahay iyo dhexdeeda markay sii jeedana wuxuu yidhahda waa cajzaa yacni cajzaau mudbiratan cajzaa macnaheedu waa simanka ama cajaradeeda waaweyn uu leeyahay waa sii jeedka waxayna yidhahdaan waa jamaal cinda alcarab carabtu sifaadka noocaasa waa ku jecel yihiin fi nnisaa laa yushtakaa lagama sheegto qisarun gaabnaan minhaa ee min sucaad sucaad xaggeeda gaabnaan looga sheegan maayo oo waa gaabantaha la dhihi maayo walaa tuulun dhirir faaxishana laga sheegan maayo macnaha aadna uma dheera oo dhirir faaxisha ma lahan gaabnaanna ma lahan ee waa dhexdhexaad wuxuu ku sheegay marka inay tahay qof dhexdhexaada inay tahay wuxuu sheegay asuyuudi raximah اllah fii sharxihi kunhi اlmuraad fii sharxi qasiidati banat sucaad shuraaxda kitaabkan sharxay qaar waxay daneeyeen qasiidadan shuraaxda sharxay qaar waxay daneeyeen dhanka naxwada iyo icraabta sida ibnu hishaam oo kale qaarna waxay daneeyeen dhanka adabka sida suyuudi oo kale suyuudi jaanibka adabka wuxuu ka saaray wuxuu yidhi suyuudi yustaxsanu fi lmar'ati wuxuu sheegay dhowr arrimood inay carabtii hore dumarka ku jeclaan jireen carabtii inay dhowr sifo dumar ku jeclaan jireen alriqa waalkhilda waaldiiq wasaca waatuul wاlqisar meeqa waay waa lix laakiin lixdaasi ma waxyaabo kala duwan waa macnaha xibnaha iyo muuqaalada iyo sifaadkay ku kala duwan yihiin wuxuu yidhaahday yustaxsanu fi lmar'ati riqatu arbacatin waxaa mustaxsan oo la jecel yaha buu yidhi fi lmar'a riqatu arbacatin afar jileecooda sinuhaa da-deeda macnaha waxay wuxuu ka wadaa waa inay da- yartahay wa khisaruhaa khisarka waa dhexda inay dhex yartahay wa anfuhaa sankeeda wa banaanuhaa iyo faraheeda meeqa waayo intaasi afartaasi waa ku jecel yihiin buu yidhi xibnahaas inay saas u yaryar yihiin ay ku jecel yihiin ay jilcan yihiin wasacatu arbacatin iyo afar waasicnimadood waqiladu arbacatin iyo afar adkaantood afarna inay adkaadaan ayay ku jecel yihiin saaquhaa shanshadeeda wa micsamuhaa almicsam waa meesha jijimaha ay ka xirtaan waa gacanta dhexdeeda waay al waxaa la yihahda almicsam wa cajiizatuhaa iyo cajaradeeda wamaa hunaalika iyo wixii halkaa ahaada buu yidhi iyo wixii ka dambeeya macnaha wasacatu arbacatin iyo afar waasicnimadood jabiinuhaa dhamankeeda wa jabhatuhaa iyo foolkeeda wejigeeda wa caynuhaa iyo isheeda macnaa ishu inay waasic tahay wa sadruhaa iyo xabadkeeda afartaasna waxay yidhahan waa lagu jecel yahay wa diiqu arbacatin afarna inay cidhiiri yihiin ayay ku jecel yihiin oo ku wanaagsan famuhaa afkeeda wa mankharuhaa sanqaroorhkeeda waa sanka duleeladiisa wa manfadu udnihaa iyo duleelka dhegta dhegta duleelkeeda wamaa hunaalika iyo wixii halkaas ahaada ayaguna yacni wixii ka dambeeya wa tuulu arbacatin iyo afar inay dheer yihiin afar afar xibnoodna inay dheer yihiin ama afar arrimood ay dhiri ku sifaysan yihiin inay jecel yihiin atraafuhaa dhinacyadeeda wa qaamatuhaa iyo jooggeeda wa shacruhaa iyo tinteeda wa cunuquhaa iyo qoorteeda inay intaasi dheer yihiin ayaa la wanaagsadaa buuyi wa qisaru arbacatin iyo afar inay gaaban yihiin afarna gaabnaana lagu jecel yahay yaduhaa gacanteeda wa rijluhaa lugteeda wa lisaanuhaa iyo isheeda wa lisaanuhaa carabkeeda wa caynuhaa iyo isheeda afartaasna waa inay gaaban yihiin laakiin afartaas gaabnaantooda maxaa laga wadaa wuxuu yidhi bimacnaa annahaa tuqasiru yadahaa gacanteeda waxay ka gaabinaysaa can badli maa fii beytiha gurigeeda waxa yaalla inay bixiso gacanteeday ka gaabinaysaa macnaheedu waxa waaye waxa gurigeeda yaalla ma bixiso ilaa biidni zawjiha idankii ninkeeda inuu la og yahay mooyaane waxa guriga yaalla iskama bixiso gacanteeda waa ka gaabisaa inay bixiso wa rijlahaa waxaana laga wadaa buu yidhi gaabnaanta lugteeda cani lkhuruuji minhu gurigoo laga baxo naag socod badan maaha oo guriga inay ka baxdaa yar waaye lugteeda waa inay gaaban tahay macnaheedu waa inuu socodkeedu yaryahay can ilkhuruuji minhu wa lisaanaha carabkeedu waa inuu gaaban yahay waxaa laga wadaa can ilistitaalati bihi in lagu dheeraado hadallada macnaha inay carab dheerto hadal badan tahay ayadana waa inay ka gaabsato ay ka gaaban tahay hadal badnayn wa caynahaa isheeda inay gaabnaatana waxaa loola jeedaa camaa fii yadi hayriha qof kale gacanteeda wax ku jira waa inaysan isha la raacin macnaha waa inaysan damac badnayn waay waa inaysan damac badnaysa u haqaltaagin dad kale waxay haystaan iyo hanti ay haystaan afartaasna inay ka gaabiso waxay yidhahdeen waa mima yustaxsanu fi lmar'ati waxyaabahaasi carabta ay ku sifaadka ay sheegeen mid ka mid ah waa midu hadda ku sifeeyey sucaad waay hayfaau muqbilatan cajzaau mudbiratan hayfaa soo ma ahan inay dhexdeedu yar tahay caloosha inay yar tahay sidaasi waa sifo ay ku jeclaayeen wey ama ay ku dooran jireen wuxuu yidhi asagoo sifaadkeeda sii wada tajlu cawaarida dii dalmin ida btasamat kaannahu mulhanun biraaxi macluulu tajlu cawaarida dii dalmin ida btasamat kaannahu munhalun biraaxi macluulu tajluu waxay faydaysaa buu yidhi sucaad cawaarida foolal ayay faydaysaa ama waxay faydaysaa dhoolooyin waa ilkaha cawaaridaasoo dii dalmin u saaxiiba dii dalmin macnaha tajlu waxay faydaysaa cawaarida famin af ilkihiisa ayay faydaysaa afkaasoo dii dalmin ama ilkahaasoo dii dalmin u saaxiib ah caddaan dalmiga waa caddaana loola jeedaa laakiin caddaan walba ma ahee waa caddaan jileec uu ku jiro waa caddaan jileec uu ku jiro ida btasamad hadday dhoolla caddayso markay dhoolla caddaynayso ilka cadcaday ku dhoolla caddaysaa buu leeyahay kaannahu waxaad mooddaa munhalun in marka hore la waraabiyey ilkahaasi waxaad mooddaa in la waraabiyey biraaxi khamro in la waraabiyoaad mooddaa buy macluulun mar labaad haddana lagu celiyo waraabintii khamro waraabinteeda la iskaga daba celiyey ayaad mooddaa buu yidhi sida ilkahaasi ay u yaallaan wuxuu sifaynayaa ilkaheeda waxay yidhaahdaan culammada adabka ilkaha caddaankoodu la ammaanayo ma ahan caddaanka zaa'ida lafahan qalalanba waa cadcad yihiin soo maa ma ahan caddaanka la ammaanayo kaa noocaasa laakiin waa caddaan qoyaan ku jiro waxayna yidhahdeen ilkuhu markay saa u cadcad yihiin waa qofka markuu yar yahay ilaa labaatan sano laga gaaro laakiin qofku markuu weynaado ilkaha cagaar iyo jaallaa soo gala yidhaah caddaan nadiifa noqon maayo jaalle iyo cagaaraa soo galaya markuu qofku qof weyn noqdo wuxuu ka wadaa marka gabadhaani gabadh dhallinyara inay tahay ilkaheedu ay nadiif yihiin caddaankii ilkaheeduna uu yahay caddaankii nooc ugu qurxoonaa ee qoyaanka lahaa qaaraa waxay ku fasiraan waxay yidhahdaan waa ilka waxarood waxaraha saa ilka u ilka cadcad bay yidhahdaan waxaraha ilkahoodoo kale ayay leedahay buu leeyahy markay dhoolla caddayso ilka qurux badan oo cadcad oo aan waayeelnimona lahayn ilka qallalan oo caddaankoodu qallalan yahana aan ahayn ayay gabadhaani leedahay tajlu waxay faydaysaa cawaarida ay cawaarida famin alcawaarid waa jamcu caarid culimmaduna macnaheedu waa isku khilaafeen alcawaaridu macnaheedu waa maxay qaar waxay yidhaahdeen waa jamiicu lasnaan waa ilkahoo dhana loola jeedaa cawaaridda waa ilkahoo dhan qaar waxay yidhaahdeen ilkaha loo yaqaano qosolbilaha waa qosolbila ma la yaqaan qosolbilaha way labada ilkaa ugu horeysa way oo qofku markuu qoslayo marka ugu horeysaba muuqanaya qaar waxay yidhahan waa dhoolooyinka qaar waxay yidhahan waa micyaha intaba waa lagu sheegay laakiin waxay u badan tahay inay qosolbilaha yihiin waana ilkaha soo daahiraya markiiba soo muuqanayo qofku markuu dhoolla caddaynayo tajlu waxay faydaysaa cawaarida ay cawaarida famin af qosolbilihiis ayay faydaysaa idabtasama dii dalmin oo u saaxiiba caddaan waay waa caddaan laakiin iftiin ku jiro oo qurxoon idabtasamad hadday dhoolla caddayso saasay u dhoolla caddaynaysaa buuli kaannahu waxaad moodaa munhalun annahal macnaheedu waxa waaye ashurbu fii awali mara waa cabitaanka marka ugu horeysa wax la cabayo nahal baa layidhaha almacluulna waa markii mar labaad lagu celiyo lidaalika waxaa la yidhahdaa saqaahu nahal ay saqaahu shurba yani saqaahu maratan waaxida hal yani marka ugu horreysa ayuu waraabiyey fii awali mara ayuu waraabiyey anhala yani markii la yidhahdo waxaa waaye yani saqaahu nahal macnaheed saasoo noqonaya wuu waraabiye marka ugu horreysay almacluul acalahu macnaheedu waxaa waaye saqaahu haaniyatan mar labaad ayuu waraabiyey waa rakaad wa waa rakaad waxaad moodaa buu leeyahay ilkaheedu in marka ugu horeysa khamro la wariyay kaannahu munhalun waxaad moodaa in la waraabiyey biraaxi arraax waa ismun min asmaa'i alkhamri khamrada magacyadeeda magac ka mida waa macluulun oo haddana mar labaad lagu celiyey ilkihii cadcadaa ayuu haddana wuxuu leeyahy waxaad moodaa in khamro la cabsiiyey oo haddii khamro la cabsiiyey maxay noqonayaan waxay leeyihiin aada u sii qurxoonaanayaan ilkahaasi ayaga hadda yaqaana wixii khamro cabi jiraa yaqaana zamanadaas aaday u isticmaali jireen khamrada laakiin waxay sheegeen khamrada inay ilkaha caddaankii zaa'idka ahaana ay xoogaa ka khafiifinayso laakiin ilka qurxoon caddaankoodana uusan ahayn hadde sida nuuriyaddu caddahoo kale ama lafa qalaloo cadyiin oo kale aan ahayn ayay ilkaha ka soo saaraysaa bay idhaha oo qurxoonaanaya marka in khamro la waraabiyo haddana mar labaad lagu celiyo lagu rakaadiyey ayaad moodaa buu yidhi ilkaheeda gabadhan marka wuxuu ku ammaanay in ilkaheedu ay yihiin ilka cadcad oo qurxoon markay qoslayso oo dhoolla caddayso sifaadkan waxaa ku jira bay yidhahdeen culimmadu wuxuu ku sifaynaya horta dalaaqat lwajhi waalbashaasha inay tahay gabar bashaashada oo weji furfuran inay tahay taasna waxay dhahen waa sifa maxmuuda inay qofku furfuran tahay waa sifa maxmuuda oo qofku waxay yidhahdeen haddii xataa uu qurxoon yahay laakiin uu xirxiran yahay quruxdiisa waxaa baabi'inaya ee xirxirnaantaa baabi'inaysa dhoolla caddayntu marka waxay tusinaysaa gabadhu inay tahay mid bashaashada waxay kaloo tusinaysaa inay xishoonayso waxay yidhahan wuxuu kaloo ku sifeeyey inay xishoonayso xaggee xishoodka uga jiraa waxay yidhahdeen dhoolla caddayntu waxay ka waxaa waxaa ka baxaya qahqahadii qosol dhiqdhiqa ma lahan ay qahqahaynayso way dhoolla caddaysaa keliya dhoolla caddayntaasna waxay tusinaysaa inay xishoonayso wuxuu ku sifeeyey marka talaaqat lwajhi waalxayaa labadaba inay ku sifaysantaha ilkaheeduna wuxuu ku sifeeyey inay yihiin dii dalmin taa macnaheeduna waxa waye waa gabar dhallinyaro ah oo ilkaheedu ma noqon qof weyn oo ilkaheedu isbedelaan ma noqon waxaa la mida bay yidhaahdeen nin la yidhaahdo darafa ibni cabdah oo ka mida min asxaabi almucallaqaat ayaa asigana wuxuu sifeynayay bay yidhahdeen naaguu jecel yahay markaasuu yidhi safathu iyaahu shamsi ilaa liaat ilaa lia ilaa lihaatihi ilaa lihaatihi safathu iyaahu shamsi safathu iyaadatu shams iyaadatu shamsi ilaa lihaatihi usifa walam takdim calayhi biismadi usifa oo facdu shidanta usifa walam takdim calayhi biismadi safathu iyaadatu shamsi waxaa gaaray wuu yidhi gabadha ilkaheedu sifeynaya iyaduna sida hadda uu u sifeynaayo kacab sucaad ilkaheeda safathu waxaa ilkaheeda gaaray buu yidhi oo ku daatay iyaadatu shamsi qoraxdii shucaaceeda say u ilka caddahay qoraxdii shucaaceeda ilkaheeda gaaray ilaa lidaatihi wuxuu ka soo reebay dhanxanaga macnaha wuxuu ka soo reebay ilaa lidaatihi waa meesha ilkuhu ka soo baxaan ilkuhu meesha ka soo baxaan markii laga reebo inta kale waxaad moodaa buu yidhi ama qoraxdii shucaaceedaa gaaray usifa meeshaasi ilkuhu ay ka soo baxaan oo ilkaha ka sarreeya waxaa lagu shubay calayhi dushiisa biismadin ismad ayaa lagu shubay ismad waa geed madoob oo lagu indhakuusho macnuhu waxa waaye ilkuhuna waa cadcad yihiin meesha ilkaha ka sarraysana waa meel xoogaa madoob waay ilkuhu markay cadcad yihiin meesha ka sarraysana ay madowdahay waxay yidhahdeen waa jamaal iyo qurux marka wuxuu ku sifaynayaa inay ilkuhu caddaantooda xagga qoraxda ay ka soo qaadatay safathu iyaadatu shamsi ee shucaacu shamsi ayaa gaaray buu yidhi ilkahaadii ilaa lidaatihi markii laga reebo meeluhu ilkaha ka soo baxaan markii laga reebo meelahaasi maxaa gaara wuxuu yidhi meelahaasi usifa waxaa lagu shubay biismadin ismad ayaa lagu shubay saasaa loo kala hormarinaya macnaa markii la fasirayo walam tagdim calayhi ilkaheeduna ilka lafa lagu jajabiyo wax badan lagu soo cunay maahan buu yidhi gabadhan ilkaheeda waa qurxooyihin oo ilka soo daalay maaha waa dhallinyarow ka wadaa waa gabar yaruu ula jeeda calaa kullin isku sifaaday ku sifeeyeen inay ilka cadcad yihiin ilkuhuna ay yaryar yihiin culummadu waxay yidhahdeen marka ilkaha cadcadaantooda ay sifeeyeen laba shay ayaa keenaysa sida badan markii laga reebo abuurista ilaahay uu u siiyey subxaana wa tacaala laba sababoodna way leedahay xadaadatu sinni da'yarida waa ka qayb oo waatay sheegeen ilaa labaatan jir ayay ilkahu sidaas ahaadaan baynaan wixii ka dambeeyana qofka tagayuraa galaya ilkihiisa yacnii caddaankay sifeeyeenoo ilka waxaroodka ahaa ma ma sii ahaanayaan markuu qofku weynaado midda koowaad marka waa xadaadatu sinni waa da'yari midda labaadna waa nadaafa annadaafa ilkahoo la nadiifiyo oo cadayga lagu dadaalo maxaa yeelay isbeddelka ilkaha waxyaabuhu ka yimaado waxaa ka mid ah cadaygaoo laga tago isbeddelka ilkaha waxyaabaha keena oo caddaankii iyo quruxdii ilkaha ka qaada waxaa ka mid ah cadaygaoo laga tago ama cadaygaoo laga daaho ilkuwa isbeddelayaan waxay yidhahdeen bacdu salaf ayaa waxaa laga soo raray ama laga sheegay inuu arkay xaaskiisa oo ilkaha wax uga jirjiraan markaasuu yidhi waad iga furan tahay waa furay say tiri maxaa dhacay wuxuu yidhi waxaan ilkaha kaaga jira hadday cashadii tahay nadaafad daraa kaa muuqata b cashadii xalay hadday tahay wax ilkahaaga ku jira hadda qof nadaafad lama tihid buu yidhi waa mudantaa in lagu furo haddii ay tahay buu yidhi wakhtiga qadada adidoo la gaarin inaad wax sii cuntay oo wax sii hormarisayna haddaba waxay kutusaysaa hungurigaaga waana iga furan tahay buu yidhi qof hunguri badanaad tahay waxay tihi labada midna maaha casha xalana ilkeyga kuma sugna cunnaan degdegsadayna ma jirtee waa cadaygii bay tidhi qoryihii iyo jajabkii cadayga ayaa ilkaha iga gale markaasuu ka xumaaday bay yidhahdeen gabadhii furitaanka u furay markuu cilladii ogaaday waa uu ka xumaaday waxayna ay ahayd bay yidhahdeen imra'atun saalixa gabarh fiicanay ahayd laakiin marka horeba asoon hubsan uu la degdegay oo wuxuu is yidhi waxa ilkaheeda ku jira waa nadaafad daro waa wasakhdii xala ka timid waa cashadii xala ka timid weli ilkaa uga jirta waa qof aan cadaysan marka qofka hadduusan cadaysan afkiisa soo shiiraya qof afkiisa soo shiiraana haddee waa aafaya dhibaato shujat bidii shiyamin wuxuu idhaha shujat bidii shayamin min maa'i maxniyatin saafin biabdaxa adxaa wahuwa mashmuulu wuxuu weli sifaynayaa gabadhii laakiin hadda sifadan waxay ku socotaa khamradii khamraduu soo sheegay soo maahan waa soo marnay oo wuxuu sheegay kaannahu munhalun biraaxi macluulu wuxuu yidhaha waxaad moodaa ilkaheeda in la waraabiyo marka ugu horeysa khamra haddana mar labaad lagu celiyay soo maha khamradii buu sifaynaya marka khamradaasoo shujat lagu daray shujat bimacnaa waa khulitat wa musijat waa lagu dheehayo waa lagu daray bidii shayamin waa bifatxi shiini walyaa bidii shayamin khamradaasoo shujad lagu dheehay oo lagu daray bidii shayamin mid qabow u saaxiiba shayamku waa bardi bardigay qabowga ashayam waa albardu shadiid waa qabowga daran wa khamradaasoo shujad lagu daray bidii shayamin ay bimaa'in biyo lagu daray biyahaasoo dii shayamin qabow u saaxiiba min maa'i maxniyatin oona ka ahaaday min maa'i biyo xaggu min maa'i maxniyatin toga ama waadiga meesha uu laabka ka galaayo biyo ka ahaaday waxaa lagu dakray oo khamradaasi lagu daray biyo biyahaasoo qabow u saaxiiba waa biyo qabow oo biyahaasi xaggee laga keenay min maa'i maxniyatin toga ama waadiga meesha uu xagasha ka galaayo meesha xagasha uu ka noqonayo ayaa laga keenay maxniyadu waa muncatifo waa meesha uu ka laabmayo uu xagasha ka noqonayo saafin biyahaasoo saafin nadiif ah biabtaxa biyahaasoo ku sugan biabtaxa meesha webigu ugu waasicsan yahay waxaan dhilaha meesha toga ama waadiga ugu waasicsan yahay qururux iyo dhagax yaryarna leh abdax waa dhul waasica laakiin dhagax yaryar uu leeyahay adxaa biyahaasoo adxaa ay dakhala fii waqti duxaa waqtigii barqada galay wa huwa mashmuulu walxaal huwa biyahaasi mashmuulun ay darabathu riixu shimaal ay garaacday ay ku dhacday dabeeshii waqooyiga ka imaanaysa jihada qiblada dabeesha ka imaanaysa ayaa ku dhufato waxay ka dhigtay biyo qabow wuxuu sifaynayaa biyaha khamrada lagu daray waxaa khamradaasi lagu daray buu yidhi khamrada ay sucaad cabtay ee elkaheeda quruxda u siyaadiyey waa khamro la dakhraya khamro saafiya maaha waa la dakray macnaa biyaa lagu dhuft lagu daray macnaha waxaa lagu daray biyo oo biyahaas sifaadkooda waa maxay waa biyo qabow biyahaasina waxay ka ahaadeen min maa'i maxniyatin meesha toga uu xagasha ka gelayo min maa'i maxniyatin saafin biyahaasoo ah kuwa saafi oo nadiifa waxayna biyahaasi ku sugan yihiin biabtaxa webiga meeshuu ugu waasicsan yaho dhagax yaryarle waxay yidhahdeen culummadu waqtiga barqadu markay tahay adxaana waa ku shafeeyeen dabeeshii koonfurta waqooyiguna ay ku dhacday biyaha webiga meeshu ama waadiga meeshuu xagasha ka galaayo sifaadka noocaasna leh oo ah meel waasic ah dhagax yaryar leh waqtiga subaxdiina la joogo qabowgu ku dhaco waxaa kuu muuqanaya biyo saafiya oo nadiifa kuu muuqanaya oo ishaadu ay qabanaysaa qururaxdaas iyo dhagaxdaasi hoos ka jirtana waxay tusinayaan safaaga biyaha biyuhu inay nadiif yihiin ayay u muuqanaysaa wuxuu leeyahy marka biyo meeshaas ku sugan oo sifaadkaas leh ayaa lagu dakro khamradan lagu daray adxaa ay dakhala fi duxaa waqtigii barqada ayuu galay adxaa waa dakhala fi duxaa wa huwa mashmuulu walxaal huwa asigu ama biyahaasu mashmuulun ay garaacday ama lagu dhuftay dabeeshii ka imaanaysa shimaal waa riixu shimaal waa dabeeshii waqooyi ayaa ku dhufatay biyaha marka noocaas ah ayaa wuxuu yidhahda waxaa lagu dakro lagu daray qamrada carabta ashcaartooda iyo gabayadooda qaarna waxay ammaanaan ood arkaysaa ayagoo ammaanaya khamrada saafiga ah qaarna waxay ammaanaan khamrada la barxay ee biyaha lagu daray waxayna u badan yihiin ashcaartooda iyo gabayadooda waxaa aada ugu badan inay ammaanaan khamrada la barxay inay ammaanaan waa sida hadda u ammaanayo kacab ibnu zuhayr khamradu hadda ammaanayo mid saafiya ma ahan wuxuu ku sifeeyey khamradan inay yihiin mid biyo lagu barxay laakiin biyaha lagu barxay wuxuu ku sifeeyey inay yihiin biyo nadiifa saafiya qabow biyahaas markii khamrada lagu darana waxay yidhahdeen khamradu way ka macaan tahay khamrooyinka kale khamradun hadda aad u cabi jireen carabtu sharaabkooda iyo cabitaankooday ahayd fii awali lislaamna way bannaaneed soo maaha fii awali islaam sharcigu waa banneeyey laakiin bacda daalika ayaa la xarimay markii dhibaatooyinkeedu ay bateen sharcigu waa xarimay khamradu marka waxay aada u cabaan ama sharaabka iyo cabitaan markay ka hadlaayaan aad uga sheekeeyaan khamrada marka wuxuu sheegay khamrada gabadhaasi ay cabtay maratan bacda ukhraa ay cabaysay inay yihiin khamro biyo lagu barxay biyahaasu laakiin ay yihiin biyo nadiifa biyo calowa ma aha biyo wasakha ma aha biyo nadiifa meesha laga soo qaadana ay meel nadiifa tahay meesha uu ku sheegay abtax oo webiga ama darka waadiga meesha ugu waasicsan ah qururux leh qururuxdaasi maxay ka kaxaynaysaa waxay yidhahdeen wasakhda iyo calowga ayay ka baabi'inaysaa walidaalika biyihii nadiifoo saafiya ayaa muuqanaya muxuu xagasha waadiga ula waadiga xagashiisa muxuu u sheegay xagasha waxay yidhahdeen wasakhi kuma nagaato waadiga meeshuu xagasha ka gelaayo laabka ka yahay wasakhda iyo dhoobadu ku nagaamayso waa ka kala tegaysaa xagashaas marka waxaa kusoo haraaya biyo saafiya oo nadiifa biyahaas nadiifka ahay khamrada ku darsanayaan marka biyaha marka saas u nadiifa ayaa gabadhaani khamro ku darsata buu yidhi markaasay cabtay ilkaheedu markay jamaalkii horey qabeen waxaa ugu darsoomay jamaal iyo qurux kale wuxuu ku sifeeyey marka lix sifo ayuu sheegay biyihii lix sifo ayuu ku sifeeyey biyaha waa biyihii khamrada lagu daraayay halkan bayd lix sifou ku sheegay balaaqada iyo xeeldheerida carabta ayay ka mid tahay hadalladooda fasaaxaday ka mid tahay halkan bayde kooban lix sifou ku sheegay sifada koowaad wuxuu ku sheegay inay biyahan biyahan ay yihiin duu shiyam duu shayamin ashayam waa maxay ya waa albardu shadiid shayamku waa qabowga daran biyuhu inay qabow yihiin uu ku sifeeyey kow wasfiga labaad uu ku sifeeyey waxa waye min maa'i maxniyatin biyahaasoo ka ahaaday toga ama waadiga meesha uu xagasha ka gelayo xagasha uu ka gelayo waa man catafa min alwaadi waa waadiga meeshuu ka laabanayo waa sifo labaad uu biyaha uu ku sifeeyey sifada saddexaad uu biyaha ku sifeeyey waa inay saafi yihiin saafin beytkii ku jirta soo maaha biyo waa inay saafi yihiin sifada afaraad waxa weeye biabdaxa saafin biabdaxa abdaxna waa maxay waa almasiilu lwaasic biyo mareenka waasica meeshu biyaha maraan oo waasica wey xagashu mid ciriiriya ma ahee waa mid waasico ballaaca wasfiga shanaad wuxuu ku sifeeyey adxaa ay dakhala fii waqti duxaa waa biyo waqti barqaa galay oo waqtigii barqada jooga sifada lixaad uu ku sifeeyey waxa weeye wahuwa mashmuulu almashmuulna maxaa lagu fasiray ay darabathu riixu shimaal dabeeshii waqooyigaa ku dhufatoo ku dhacday waa hal beyd halkaas beyd muxuu ku jamciyey lix sifo uu ku jamciyey lixdaba wuxuu ku sifaynayaa biyaha sifaadkaasi biyaha markii laysku geeyo maxaa ka soo baxaya halkaasi biyaha noocaasa ee sifaadkaasle maxay noqonayaan biyo saafiyay noqonayaan biyo saafiya oo biyaha la isticmaalo nooca ugu fiicana qabowga uu sheegay waxay yidhahdeen qabowga macaanuu u siyaadinayaa khamrada markii lagu daro waa ku macaanaysaa marka baraxaas macaan ayay doorteen laakiin carabta qaar ka mid a ayagu waxay qabaan inay khamradu ku macaan tahay biyaha kulul qaar abyaadooda qaar waxaa ku soo arooray inay leeyihiin biyo kulul halagu daro khamrada biyo kulul halagu barxo qaar marka kuleylkaa la macaan qaarna maxaa la macaan qabowgaa la macaan waxayna u badan yihiin qabowga inay ku barxadaan laakiin dadkaan islahayn dadku hadda qaarna shaahay rabaan qaarna cabitaan baraf lahay rabaan waa bini aadamkaa saasa laakiin biyo kululna waa ku barxadaan biyo qabowna way ku barxadaan hadda asiga muxuu sifeeyu sifaad wanaagsan ku sifeeyey qabowga ayuu sifaad wanaagsan ku sifeeyey marka sifaadkaasi biyaha leh ayuu wuxuu yidhahda waxay ku darsatay khamrada beydkan abyaadda aan soo marna wuxuu ku noqonaa baan u malaynaa beydka shanaad mase lixaad waay shanaad uu ku noqonaya markii lagu daro hayfaau muqbilatan cajzaau mudbiratan oo nusakda qaar ka maqan shanuu ku noqonayaa soo maaha waayahay abyaadaasi insha allahu tacaala waxaa la rabaa marka koowaad in la xifdiyo marka labaadna waxaa la rabaa mufradaat lkalimaat muhimadda ogaada meeshaas waaye mufradaat lkalimaat macnaheeda in la fahmo ashayam haddaad ku aragto fi lqawaamiis waa inaad fahmi karto shayan waxa uu yahay inuu yahay albardu shadiid haddii la yidhaha maau maxniya waa inaad fahmi karta maxniya in xagasha waadiga laga wado mufradaat lkelimaat ala yidhahda mufradaat lkelimaadkaasi in la xifdiyo oo la fahmo aad iyo aaday muhiim u tahay maxaa yeelay waxaa rabtaa inaad carabiga ku hadasho waxaa rabtaa inaad wax ku qorto dalabatulcilmiga le dabcan kutubaa la rabaa in la qoro soo maaha waa inaa carabigan uu yahay carabiga asalka ahaa ee adag ee muhiimka ahee marjica inaad wax ku qorto oo carabiga casriga iyo wariyayaasha aa iska daydo carabiga wariyayaashu waa mid jacbura oo in badanoo ka midaba ama ingiriis ama faransiis ama luqado kale looga soo daray markay hadlaayaan waxaa ka buuxa kelimad badan oo caajimaha ka buuxa sheekh bakar abu zayd calayhi raxmat ullah culimmada casrigan wuxuu ahaa ninka aad ugu adag danaynta luqada carabiga ninka ugu adag u ahaa adiibna waa ahaa fi ladab fi luga wuxuu dhihi jiray looxaha looxyada wuxuu ka wadaa boorarka waddooyinka lagu dhejiyo iclaamaadka wuxuu leeyahy duwal alcarabiya iyo waddamadii carabta ayaad waxaa arkaysaa buu yidhi looxyadii ayagoo ingiriis ku qoray waxaa sax maahan buu leeyahy waa in carabi ay ku qoraan kelimaadkan ingiriiska ah ee magacyada ashyaada casriga loo bixiyana waa in loo raadiye magacyo carabiya wey waana la hela hadii magacyo carabi la raadiyo luqada carabiga waa awsacu luqaad in loo isticmaalo oo ayaga wuxuu yidhahdee la faafiyo sababtuna waxa waaye wuxuu yidhahda qoom markay duloobayaan luqadaa laga galaa arrintaasuna xaqiiqo waay qoom markii la raba in la dulaysto luqadooda laga baabi'iya carab hadda dulliga wuxuu uga yimid dhankii luqada in badan ka tageen luqadii haddii laga tago sharciga fahamkiisa laga fogaana soo ma kitaabkii sunnada wax lagu fahmaa waa ka sii fogaadeen kullamaa qofka luqada carabiga uu ka fogaado waa ka jaahilsan yahay qofka kale waa uga jaahilsan yahay maqaasidda iyo iyo fahamka sharciga waa uga jaahilsan yahay sababtu waa maxay sababtu waxa maay allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa waxay ku hadleen bilisaanin carabiyin mubiin luqadaas carabiga diinku ka hadlay luqadaas kullamaa qofka uu barto macaanideeda uu barto kelimaadkeeda uu daneeyo waxaa u kordhaaya faham uu fahmayo kitaabkii sunnada gaaladu marka ma rabaan dadka muslimiinta inay carabi ku hadlaan waxay rabaan inay ka fogeeyaan carabiga intay awoodi karaan inay carabiga ka fogeeyaan siay u gaaraan marka dambe maqsuudkooda ah in dadku wax diin fahamsanba la waayo oo qaama iyo jaa ay u baahnaato dadka carabta in loo macneeyo haddana waa ku dhow yihiin carabta in badan waxayna muddooyinkan dambe aada u ihtimaamiyaan carabtu inay ingiriis bartaan macalinka ingiriis ka dhigaayo waa ka lacag badan yahay midka carabiga dadka baraya waa ka qarash badan yahay iskuulaadkooda iyo jaamacaadkooda daday soo kiraysanayaan wadamada waxaan u malaynaa carbeed hadda sacuudiga ugu fiican asiga laftirkiisuna hadda qofka hadduusan ingiriis aqoonin waxba maahan caamada agtooda saas waay markaasay dibadaha waxay ka dalbanayaan macallimiin ingiriiska barta carabigiina ma yaqaanaan oo waa ku liitaan luqadii ay u dhasheen way ku liitaan in badan ilaa culammadooda iyo hadda dadka diinka barta waa gooni waxaa la rabaa marka dalabatulcilmiga inay ku dadaalaan luqada carabiga inay bartaan ku hadalkeedana ay bartaan waxaana in badan qofka awood uu ka siyaadsanaa sida maalin dhoweed aan sheegnay akhriya kutub aladab sheekooyinaa ka buux hadda waxaan sheekooyin waa maalmahan dha waa sheekaynayna wacdiyo waano maa wax meesha ku yaalla laakiin sheekadaasi faa'iiday leedahay maxaa ka faa'iidaysanaysaa waxaa ka faaidaysanaya carabiga ka faaidaysanaya hadda maqaamaatu abilfadl badiicu zamaan ayaan ayaan dhowada akrinaya xoogahan ka akhriya sheekooyinka bugaga soomaaliga lagu qoro sooma araga oo dadka lagu maaweeliyo waa sheekooyinkaas masaajidaan galay anoo tukanaya lay qabtay masaajidaan ka istaagay saasi saasaan eri waxaasu ka sheekayna wararkaas uu sheegaayo maxaa laga rabaa wacdiyo waana miyaa laga qaadanaa axkaam sharciya miyaa laga qaadanaa macaqiidaa laga faa'iidaysanaa ma aha waxaa laga faa'iidaysanaya waa carabigii waayo kullamaa lafdi macnihiisa aada barato berri adaa isticmaalaya waxaad u isticmaalaysaa meesha u munaasab ahayd waxaad u isticmaalaysaa fi lkhutab waxaad u isticmaalaysaa fi rasaa'il aada qoraysid ayaad u isticmaalaysaa marka in la akhriyo waa muhiim kutubta adabka raadiya akhriya qaar waxaa jira kelimaadka qariibkaa fasiraya iyo qaaraan fasirin intaba kuwa fasirayaa sii fiican kitaabkan alkaamil ou leeyahay mubarid almubarid uu iska leeyahay aada u fiican yahay markuu soo daay markuu sheego khudba khudbooyinka ka mid ah oo carabta hore ay jeediyeen waxa uu fasirayaa kalimaadka qariibka haddii icraab ishkaal xagga icraabta ku jirtana waa icraabaya waa sheegaya waana kitaab adaba waay waa kitaab aada jamiil oo aada u fiican sababtoo a mar walbo kelimada kugu joogsato oo kuu fasiraa التبyiin البyاan والتbyiin liljaaxid asiga waa jaaxid hadda baabkan adabkaas waxaa waaye culimmadiisoo ka mid ahaa inkastuusa caqiido fiicnayn laakiin adabka waa baabkiisii waaye laakiin asiga ma fasiro inta badan kelimaad makuu fasiraayo fi اlaalib fi اlgaalib kelimaad makuu fasiraayo calaa kulin waxaa kaloo jira adab اlkaatib uu iska leeyahay ibnu qutayba asigana adabka ku tacalluqa aada u fiican yahay adab اlkaatib oo wuxuu ka hadlayaa hadallada iyo siyaabaha wax loo qoro iyo markii wax la jeedinayo siyaabaha loo jeediyay iyo waxyaabahaas waxyaaba badan oo carabta uu ka soo naqliyana waa keenaya mucallaqaadka shuruuxaad ay leeyihiin soo ma zawsani iyo keyrkiiba waa sharxeen mucallaqaadkaasi ayagana maca shuruuxihaa in la iska mutaalacaysto waa mutaalaca waaye mar walbood ku noqnoqotood ku noqnoqoto markii dambe adoon dareemayna waxaa arki doontaa adoo mufradaatulkelimaad ee carabiga in badan yaqaana tii ku dhibtana xaggaa la aadaysaa qaamuuska kula noqo mukhtaaru sixaax haddaad mukhtaaru sixaax ka weyso alqaamuus almuxiid almucjam alwasiit lisaan lcarab kutubtaasaa kula noqone mukhtaaru sixaaxana agtaha kuu yaallo markaa kitaabkaas aad mutaalacaysanaysa si kelimadii ku dhibtaba asaa hadda kutubta la qaadi kara ugu sahlan marka kelimadii ku dhibtaba aad uga fiiriso tii ku dhibtaba aad uga fiiriso markii dambe waxaa dadka ka soo dhex baxaya dad si carabi fasiixa ku hadlaaya ayaa soo baxaya oo ka istimbaado ka faa'iiday carabtii hore hadalladooda iyo khudbooyinkooda marka adabka ha la daneeyo waxaana xoogaan dareemaya ardadu waa kasii jeedaan takalumka carabi waa kasii jeedaan naxwaa la daba ordaa markii alfiya la dhigtana waa laga haraa naxwuhu tadbiiqay u baahan tahay naxwuhu waxay u baahan tahay in lagu dhaqmo naxwaha waxaa la rabaa inaad ku saxdo meeshaanoo kale markii adabka aad marayso akhrinta kutubta mutaalacada kutubta khudbooyinka la jeedinayo way kaa saacideen laakiin haddaa ayada keliya barato waxaad arkaysaa soomaalida nin naxwaha iyo sarfiga waxa dhan si fiican u yaqaan haddii la yidhahdo toban daqiiqa carabi ku hadal waa cajami meel laba kelimad iskugu aadi mayso laba kelima isku aadi karo maxaa keenay waxa ugu badana keenay mumaarasa la-aan waaye mumaarasa la-aan adabkii aan la akhrinayn kutubtii adabkaahay mutaalacadoodaan la badinayn arabki carabiga ku hadalkiisaan la badinayn xataa dhexdiina inaad iskula hadashaan aaday muhiim u tahay waxyaabaha kutubtaas lagu soo arkay baaraka allah fiikum wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed